munaasabad laka abaalmariya ay degmooyinka kaalmo hor ku gali tartanka ololo xus oo xaaqo ee weliba lakaga waday magaalada muqdisho ee caasimada dalka xafladun iyo weliba ku qeybgelay wasiirado wasaarado arrimo gudaha dhalinyarada guddoomiyaha gobolka banaadir wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabwaani iyo marti sharaf kala munaasabada weliba shaahadooyin iyo abaalmarino beese ee laga doonsiiyey degmooyinkii kaalmo hor ku gali olologa degmada carme ee gobolka bari iyo kaalinta koowaada ku gali tartanka weliba kaalmo lamaad iyo saddexaad shalgalena degmooyinka kaxdiyo baydhaba ankoreyntii guddoomiyaga xus oo xaaqo abdiwahaab suud iyo najmo qaranbile oo lahaytay aragtida barnaamijkun yaa kuwada hadaleen marxaladoogi samari olologun aragtidan xus oo xaaqo waa aragtiyaha ugu talagalna isbuucaas in aan uga qayb qaadano fikir iyo aragti aruurin dheer kadib waxaan isla garanay in isbuucaas xuriyadda sanad walba sanadkan annagoo bilaabayn in barnaamijkan a aragteen xus iyo xaaqo inaan keennay barnaamijkaas oo ka kooban saddex qaybood oo guud ahaan degmooyinka dalka inta ka qaybgeli karta ama fursada ay u tahay inay ka qayb galaan barnaamijkaas saddexda qaybood oo ka kooban yahay waxay tahay marka ugu horreysa horta ololo nadaafadeed in goobaha danta guud wadooyinka iyo meelahaas lagu sameeyo dhireen in la sameeyo ayadoo la beeraayo ugu yaraan boqolkiiyo degmo walbao tartan ka qayb galayso midda saddexaadna inay tahay rijeen wadooyinka waaweyn taalooyinka goobaha danta guud in lagu tartamo dhallinyaradu maadaama ay fursad leedahay
shaqadan qiimaha iyo qaayaha badan ee soomaalinimada leh ee karaamada leh ee aada aragteen ee aada wada daawateen welina ay idiin dhiman yihiin inaad markhaati ka noqotaan natiijadana quruxda badanaysay kusoo baxday dad aada iyo aada u tira badan oo soomaaliyeed baa ka qayb qaatay marka nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ummadoo dhan aa loo soo diray waxaa ugu nasiib badnaa kuwa nabigu iyagoo jooga caleyhi salaatu wasalaam waxyigu intuu kusoo degay nabiga rumeeyey caleyhi salaatu wasalaam haddana waxaa runtii ammaan mudan oo jacayl dhab ah yani sameeyey kuwa nabiga oo dhexdooda ka maqan rumeeye fariinta qaatay waana ku mid ay dhalinyarada degmooyinkii kaalmo hor ku galeen ololo xus oo xaaqoy iyo ku hadaleen dadaalkiiyo biyaga aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay caawa inaan ku guulaysanno kaalinta labaad waxaana leeyahay degmooyinka soddonka ah ee barnaamijka ka qayb qaatay hambalyo talabaad aadaan ugu faraxsanahay barnaamijka inaan caawa qayb ka ahaado ee qof walba wuxuu asi samaysta mirihiisuu guranayaa caawa waxaan u taaganahay mirihii aan soo samaystay aan soo beertay inaan gurto farxaddeedaan u taaganahay inaan ku damaashaado guddoomiyaga gobolka banaadir ee naduqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo weliba dhallinyarada ka bogaaday dadaalkii oo ka biyaayeen wadansho xus oo xaaqo waa eray cusub waa eray isaguna saamayntiisa leh marka waxaan leeyahay xustay oo xaaqata xariiraad ku xarshaashi rabtaa haddii ilaa yidhaahdo
ogudambeyntii wasiirada wasaarado arrimo gudaha iyo kan dhallinyaradii ciyaaro xukuumadda federaalk soomaaliya ayaan mahadnageen dhallinyarada sidii xilqaanka ee shaqeeyeen ololo xus oo xaaqoy marka koowaad horta waxaan aada iyo aada ugu hambalyeynayaa wasiirka dhallinyarada marka labaadna dhallinyarada iyo degmooyinkii ka qayb galay barnaamijkan qiimaha badan leh oo runtii ah shay anfac inoo leh xanaqaadi kara oo kori kara oo dalkeena aan ku ballaarin karno dhalina kara waxyaabo kale oo hal abuura hal abuur leh marka waa barnaamij fiican weeye annaga ka wasaarad ahaan waana la ku gaaday sanadka dambena la ku gaadi mayo qayb baan ka noqonaynaa
marka hore waxaan rabaa inaan aada uga mahad celiyo hal-abuurka dhallinyarada soomaaliyeed sanadkan ay kusoo kordhiyeen maalmaha xoriyadda hadafka iyo ujeedooyinka ay lahaayeenna waxaa inoo dulmarayba guddoomiyaha madasha iyo maxay toole najma oo xubinka ahaydba oo fikirkana keentay
degmada kaalinka kuwaad qaadatay sida guddiga ay soo sheegeen waxa waaye degmada
marka degmada kaxda
halkan waxaa ku qoran xusoo xaaqo kaalinta saddexaad degmada baydhaba
halabuurkan oo laku hormariyo bilicdi degmooyinka dalka iyo weliba aragtidii iska dhalatay dhalinyaro soomaaliyeeda welibana lagu fuliyey gobolada dalka